uu furmay shirka saaka sagaalkii welina waa uu socdaa weli de sida la socotaba waxaa lagu guda jiraa in lasoo bandhigo ama laga hadlo shirkan waxa uu ku saabsan yahay iyo sahminta soomaaliya ay shirkadu ka samaysay iyo xilliga ay suuragal tahay in sharikadaha halkan jooga la siiyo waxaa loo yaqaano ruksad inay inay qeyb ka noqdaan shidaalka soomaaliya laakiin weli si cad marka looga hadlayo shirkan iyo tuhmada inta badan beryihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay ku gadaamanaa weli dawladdu ma aanay si rasmi ah uga hadlan wasiirka shidaalka soomaaliya oo shirka ka qeyb galaya iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka oo labaduba shirka kamida dadka ka qeyb galayana waxaan rajeyneynaa in dhowaan ay ay ka hadlaan arrintan oo ay waraysi siiyaan warbaahinta halkan inta badan isugu timid banaanka marka la eego shirka dad badan oo soomaaliya ayaa ku sugan oo dibadbaxa weli halkaas ka wada oo u arka in shirkan uu yahay mid lagu boobayo khayraadka iyo shidaalka soomaaliya marka waxaan rajeyneynaa in guud ahaan kasakow dadka banaanka oo dee aragtidooda dhiibtay in mas-uuliyiinta dawladda ee shirkan ka qeybgalaya iyo ganacsato soomaaliyeed oo la sheegay inay iyaguna qeyb ka yihiin shirka iyo madaxda shirikada spectrum ee shirkan qaban qaabisay inayna aan weydiino eedaha loo soo jeedinayo iyo waxay uga jawaabayaan ilaa iyo hadda shirka maxaa lagu soo bandhigay ilaa iyo hadda shirka un waxaa lagu soo bandhigay boog kooban oo dee guud ahaan laga hadlayo kheyraadka soomaaliya iyo sida lagu soo saari karo iyo xilliyada ay suuragal tahay in lasoo saari karo marka waxay u muuqataa marka guud ahaan la fiiriyo in hadda halkan lagu soo bandhigayo xog la sheegay in horey loogu soo bandhigay dalka koonfur africa xog loogu magacdaray sahminta shidaal ee soomaaliya halkan marka mas-uuliyiinta qaarkood waxay ii sheegeen in mar kale uun lasii xoojinayo oo halkan lagu ballamay oo xogtaasi halkan lagu soo bandhigayo maanta oo aanay jirin haba yaraatee heshiis iyo waxyaaba qaarkood inay halkan ka dhacayaan laakiin haddana runtii waxa weeyaan uun in guud ahaan la eego xaaladda ka sukow hadda shirka iyo waxa lasoo bandhigayo inay in in madaxda dawladda ay ka jawaabaan su-aalo kale oo qaarkood tuhun dhalin kara oo ay kamid yihiin inay suuragal tahay shirkan hadda socdo ka sukow in shir kaloo gaar ay isugu iman karaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo dalka la filayo inuu yimaado berritole ama caawa iyo madaxda spectrum marka arrimahaas waxaan rajeyneynaa in wasiirka batroolka uu ka hadlo haddii uu jiro kulan kale oo oo heshiisyo gaara oo malaha warbaahinta aanay ka warhayn ay dhici karaan marka laakiin waxa un ka warsugeynaa hadda guud ahaan shirkan oo inta badan socda in aan aan ka wareysano qeybaha kala duwan iyo tuhmada loo soo jeedinayo waxay uga jawaabayaan shirkan iyaa soo qaban qaabiyey oo ajandihiisa maareynaya shirkan waxaa soo qaban qaabisay sharikad la yidhaahdo spectrum oo haddii aada la socoto horey wasaaraddii batroolka soomaaliya dowladda wasaaradda batroolka ay horey u siisay ruuqsad ah inay xog waxa la yidhaahdo sahmin ay sameyn karaan marka sharikadan marka waa sharikad sida la ii sheegay laga leeyahay dalka norway laakiin sharikada waxaa halkan ay ku marti qaaday sharikado fara badan oo aan ahayn kuwa waaweyn ee la yaqaano laakiin inta badan ah sharikado ka shaqeeya arrimaha shidaalka iyo khayraadkooda marka waxaa la ii sheegay oo hadda dawladda iyo mas-uuliyiinta halkan jooga ka sokow waxyaabaha lasoo bandhigaya qeyb ka ah in sanada labada kun iyo labaatanka ay tahay marka ruksada la siinayo sharikadaha danaynaya shidaalka soomaaliya oo maanta aan aan aan aan la siinayn haba yaraatee marka labada kun iyo labaatanka marka laga hadlayo haddii ruksadaha la bixiyo laftirkooda waxay dawladda ku jawaabeysaa inaysan macnaheeda ahayn in xilligaas shidaal lasoo saarayo laakiin sharikadahaas ay ay qeyb ka qaadan doonaan mustaqbalka in ay iibiyaan meelaha ay dawladdu u fasaxdo oo sharikado iyo dawlado kale ay markaa ka iibsan karaan inta ruksada loo siiyo marka runtii waa waa waa shir aada iyo aada xasaasi u ah oo marka soomaalida laga hadlayo iyo dawladda dadka maaragtay ku jiraba ay ay ka welwelsan yihiin soomaaliya maadaama dee dalka soomaaliya burbur xoogan oo ku dhacay hay-adihii dawladda ay ay ay wiiqan yihiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya horey loola xiriirinayo shirkadda soma oil iyo dadka soomaalida oo inta badan aada iyo aada ugu soo dhibtooday xaalufin dhir iyo kalluun soomaaliya laga qaato iyo hadda arrimaha shidaalka laakiin dowladda si arrintaas ka duwanay arrimahan uga jawaabaysaa inkastoo aan aan jecelahay inaan wax ka weydiiyo laftirkooda mas-uuliyiinta goordhow waxay uga jawaabayaan xogta ay horey sharikadda ugu soo bandhigtay websitekeeda ee ku saabsan in ruqsado la bixin doono maanta oo toddobada bisha ay tahay shirka ka dhacaya bartamaha london